habeen wanaagsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn mareenaba sugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo maanta ku guulaystay kursiga hoob eber konton iyo sideed cali guudlaawe xuseen oo dowladda federaalka ugu baaqay inay ka qayb qaadato dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada beledweyne mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo daah furay dib u dhiska wakaaladii biyaha ee magaalada muqdisho wasaare maxamed xuseen rooble oo safiirka ingiriiska kala hadlay arrimaha dardargelinta doorashooyinka shirkadda nadaafadda ifina waxa ay bilowday howlo dib u dayactir ah oo ay ka bilowday biyoqabadyada magaalada muqdisho xilli fooda uu inagu soo hayo xilli roobaadka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan taliyii hore ee hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe ayaa ku guulaystay doorashada kursiga hob eber konton iyo sideed oo maanta ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan doorashadan waxaa ku tartamayay ilaa lix musharax oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdiqaadir cosoble sanbaloolshe guushiisa kadib khudbaduu jeediyey ayuu kaga hadlay dareenkiisa iyo sida uu yahay
dhammaan inta meesha joogta waa salaamay oo igu horreeyaan ergada sharafta leh oo muddo u soo dhabar adeegay inay ka mara dhaliyaan doorashada kursigan eber runtii waan ku faraxsanahay maantay in lay doorto kursigan eber oo ah waa yeelka ama hormuudka kuraasta yaalla gobolka hiiraan ee ka ah mas-uuliyadda culus ee aday saarteen ilaahay idinkiis may dayicin doono sida aad la socotaan baarlamaanka maanta jira sida aad la socotaan baarlamaanka maanta jira baarlamadii horeeto la mid ma ahan sida uu sheegay ninka la yidhaahdo wasiirka cadaaladda social media isagoo leh waad aragteen qadiiji baarlamaankii maaha baarlamaan dad baariyaal loo dirsado ama dad waayo arag siyaasadeed aan ahayn loo dirsado meeshaas ma ahan meeshaas waa meel doodu taallo waa meel dagaal yaallo waa meel qof walba wixii masayrka ummaddiisa ah oo lagu go'aansanaayo waad mahadsantihiin waa wada guulaysanay qofna lagama guulaysanin insha allaahu waxaan ballan qaadi doonaa markii hore haddii kursigan meelo kale lagu farsamaysan jiray maantay wuxuu dhex yimaaday meeshii laga dooran jiray mana lala habaabi doono haddii ilaaha yidhaahdo mana moogi mas-uuliyadda i saaran ma dayici doono qof isla weyn ma noqon doono haddii ilaaha yidhaahdo wakhtigayga inta badanna waxa ilaahay ballantiisa inaan geliyo gobolka hiiraan hir shabeelle waxaan ka shaqayn doonaa inaan mideeyo beesha kursigaan iskale guud ahaan hadday tahay xawaadle iyo cali ama reer hiiraan waxaan ku shaqayn doonaa heer kasta oo kursigaanu mudan yahay sharaftiinana kuma dhaawacmi doonta haddii ilaah yidhaahdo garabkiinaan u baahannahay ergada ergada waa dareensanahay sida annagaba ay midii noo kor saarantahay oo kor saaran tahay ilaahay ballankiis ma dayici doono ilaahay idinkiis
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay ka qayb qaadato dib u dhiska isbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo ku burburay qaraxyadii dhowaan gelgelay magaaladaas madaxweyne cali guudlaawe oo maanta kormeer ku tegay isbitaalka guud ee beledweyne ayaa sheegay in intiisa badan uu burburay isbitaalka islamarkaana ay la burbureen agabyadii dadka loogu shaqaynayay sidoo kalena ay qeyb ka ahaayeen qeybtii qalliinka iyo qeybaha kale ee isbitaalku uu ka koobnaa
dadkii dhaawac ahay ee qaraxii hore ku dhaawacmay qaarkood halkaanay ku dhinteen sida agaasimoba hadda uu sheegayna dadkii shaqaalahayna qaaraa ku dhaawacmay bukaankiina qaaraa ku dhaawacmay naf badan ayaa lagu waayay runtii meeshaan wax badanna way dhaawacmeen intay dhaawacanta alla caafiyaan leenahay intay dhimantaan allah u naxariisto xaqiiqdii waxaa aad iyo aad looga calool xumoonayaa isbitaalka dhibaatada ka muuqato waa isbitaalka ugu weynaa gobolkan ee degmo walba ee gobolka maaragtaya ka kooban yahay iyo gobollada kaleo ku teedsan loo soo aadi jiray ee caafimaadka maantana meel bannaanaan joognaa qaybihii kala duwnaay hadday tahay qaybtii saalada hadday qaybtii raajada tahay hadday qaybtii bukaanjiifka tahay meel waliba way bannaan tahay roobkaa ku da'aya maanta wixii qalabkii ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiilna way baaba'een isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay maanta roobkaa ku da'ayo in qof la keena iska dhaafe haddaad aragta meeshu waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax maaragtay qayaas laga bixi kara maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummaddaha ka qabtaan leennahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kaste isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwnaay intuba maanta waa bannaan yihiin dhul bannaan ayaan dhex taagannahay qof welibay gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacanna ka geysato gaar ahaan dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtaya ee lagu dabiibi jiray
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu la kulmay safiirka ingiriiska isagoo kala hadlay arrimaha ay qayb ka ahaayeen dardargelinta iyo sidii beesha caalamku ay kaalin muuqato uga qaadan lahayd arrimaha doorashooyinka waryaheena cabdinaasir deefow ayaa ka waramaya maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ket foster waxayna dhinacyadu ay ka hadleen arrimaha doorashooyinka dalka dhacdooyinkii qarxyada ahaa ee u dambeeyey ka dhacay muqdisho iyo beledweyne iyo xaaladaha bani-aadanimo iyo gurmadka abaaraha dalka ka jira si dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen gurmad loo gaarsiin lahaa safiirka dowladda dalkaas ingiriiska ee soomaaliya ket foster ayaa wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ugu mahad celisay aanraada ugu tacsiisay dadkii waxyeelada kasoo gaartay weeraradii ka dhacay muqdisho iyo beledweyn iyadoo sheegtay in britain ay ku garab taagan tahay xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeedba dadaalkooda ku aadan xaqiijinta nabadda dalkooda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xaqiijiyay inay ka go-an tahay in qeybaha ka harsan doorashada dalka ay soo gabagabado waqtiga ugu dambeeya ama waqtiga ugu habboon ay soo gabagabeyn doonaan islamarkaana dhammaan ay kusoo dhammaan doonaan si nabad ah maadaama imanka doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka heer gabagaba ah mareyso waxaana ah dhiman oo keliya maamulada jubbaland iyo hirshabelle oo imankaba doorashadu ay ka socoto waxaana markaas hirshabelle horsan doorasho kamid ah kulaas kamid ah golaha shacabka baarlamaanka oo ku dhiman jowhar iyo beledweyn halka jubbalandna weli aysan qaban doorashada lix iyo tobanka kursi ee taalay garbaharey oo ah deegaan doorashada labaad ee jubbaland inkastoo maamulku ay sheegeen in caqabado waaweyn ay ka heysaan qabashada doorashadaas
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daahrogay mashruuc dib loogu dayactirayo wakaaladii biyaha ee magaalada muqdisho waryaheena nasteexa cabduqaadir ayaa ka waramaysa
munaasabadan ayaa ahayd mid lagu dhagax dhigayay dib u dhiska iyo sidoo kale dayactirka xarunta wakaalada biyaha muqdisho waxaana xaruntan ku shaqeyn doonta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay qaabka uu noqonayo ama loo dhisi doono xarunta wakaalada biyaha sidoo kale munaasabadan oo si weyn loosoo agaasimayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaraddaasi mas-uuliyiin ka socday hay-adda sefdajil dareen injineere iyo mas-uuliyiin kale axmed cumar oo ku hadlayay afka hay-adda sefda jildaren agaasime cabdirasaaq maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda tamarta iyo biyaha ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkaasi ugu horeyntii ka hadlay arrintaa waqti dheer bay qaadatay waqti waxay soo qaadatay runtii wasiiro badan baa isaga dambeeyey labada kun iyo labaiyo tobankii bay ahayd markii la sameynayay dhisaynkii dhisaynkana arkaysaan waxaa la sameeyey sanado badan hay-ado badan baa isaga dambeeyey hay-ado fara badan ayaa mataqaana hay-adihi mataqana wax ku darayay wax ka jarayay runtii waktigaa dheer ay soo qaateen waxaa weeye waa mirdhalkeedii baa maanta joognaa marka waa waxaa weeye waa waa mar maalintii ugu muhiimsaneed way maanta dhammaan caawinta iyo taageerada ay sameeyaan dadka bannaanka ka ah dowladdu waa xilli kooban mas-uuliyadda kama dambaysta ee dalkani waxay saaran tahay waa dowladda federaalka soomaaliya waxaanan isleeyahay een, wasaaradda in xarunteeda la dhiso waxay barbillow u tahay Een, qorshaha fog ee soomaaliya la rabo inay isku taagnaato ama isku filnaato ee, ka safe the children ahaan een, waxaan nahay hay-ad ka shaqeysa caawinta guud ahaan bulshada gaar ahaan waxaan rabnaa inaan een, qayb ka noqono ee, soo celinta adeegyadii dowladdu ay bixi jirtay hal shay aan ii sheegaya ka waran waaga markuu baryo magaalada muqdisho saarne ninkii maalintii saddex xafiis isku maraya ka warama oo securityda muqdisho say tahay salaadii waan soo kacaa xafiis into energy qayb energy waal baan kan maraa waan tagaa waxaan tagaa boostada waa ka tagaa waxaan tagaa madaxtooyada warfaafinta oo xafiis kale aan ku leen markan xanuunkaasaan dareemaynay ani iyo wasiirka eh, khayr allaha siiye juhdi badan oo geli markuu aan kusoo baxna ani axmed xudhi waraada xafiiska aaw safe the children ninka maxaa kala haysiin markan imeelaha badan aad arkayseen xumaato kale ma aheen waxay ahayd un nimankan bareeshaa saara un hadda dejiyaana hawshi alxamdulilah eh, waxaa waaya hal farfool ma dhaqdo wixiina waxaa waaya haddii laisla qabanin eh, waxba ma suurtogalaay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya xasan cabdinuur isagoo tilmaamay in juhdi badan loo soo maray bilaabidda dhismaha xaruntaasi sidaad ogsoon tihiin xarunta ku shaqaynteeda waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa habsimo socodka howlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha waaciheeda kala duwan iyo gudashada waajibaadka wasaaradda ka saaran howlaha shaqo ee loo idmaday Een, wasaaraddu waxay caqabado badan kala kulantay burburkii dowladdii dhexe kadib habsimo socodka shaqada wasaaradda waaxyaheeda een, xafiis yarida ay ku shaqaynaysay muddo dheer oo aysan isku dheelitirnayn shaqada wasaaradda ay hayso iyo sbaceka ay ku shaqaynaysay taasi waxay sababtay in wasaaradda haddeertaa aan joogno ay ku shaqayso saddex goobood oo kala duwan waxaan rajaynaynaa hadduu ilaaha idmo dhismahan marka la helo kadib in wasaaraddu ay ka bixi doonto saddexdaas qeybood iyo waaxyaheeda kala duwanna ay isugu imaan doonaan xarunta wakaaladda biyaha oo noqon doonta xarunta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha waxaan rajaynayaa in dhismahan dib u dayactirka uu haqabtiro baahidaas sidoo kale uu noqdo dhismo tayo leh oo si konkreet ah loo dhisay wasaaradduna ay muddo dheer kusii shaqayso insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan si gooni ah halka uga mahad celiyo juhdigii dheeraa ay geliyeen dhammaan intii hawshan ka u xilsaanayd oo ka soo qayb qaadatay oo ay ugu horeeyaan wasaaradda iyo farsamo yaqaanadeeda hay-adda safe children iyo sidoo kale maalgeliyaha mashruuca oo ah bangiga horumarinta african ee african development bank Een, dhammaantiin waxaan idin leeyahay mahadsanidin nasteexa abdulqaadir xasan raadiyo iyo tv-ga dalsan muqdisho
guud ahaan wararkeennii habeennimo wanaga intaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hobsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee halkaagii sow haatan maad helin war la helyaaba